bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina muxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina muxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlxaafiظu taqy اddiin cabdاlغniي bn cabdاlwaaxid almaqdisiy raximah اllah wnuؤmin bأna اdajaala khaariجu fi hadiه اlأmati la maxaala kma ahbara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wasaxa canhu wanu'minu waxaan rumaynaynaa biana dajaala dajaal khaarijun inuu yahay mid soo baxayo fii hadihi اlummati ummaddan dhexdeeda kusoo baxayo laa maxaalata shaki la-aan kamaa ahbara rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sida uu nebigu u sheegay wasaxa canhu uuna ansaxay xaggiisa waxaa ka mid a waxyaabaha nusuustu tilmaantay in la rumeeyana ay tahay aliimaanu bikhuruuji dajaal dajaal soo bixidiisa in la rumeeyo xadiis badan ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu kaga hadlay xadiid nawaas ibni samcaan iyo ayaa ka ayaa ka mida ee saxiixa ku sugan dajaal marka ummaddan dhexdeeduu ka soo baxayaa isagana ummaddanuu ka mid yahay isaga laftirkiisa xadiidkii faatima binti qays ay warinaysay ee qisadii tamiim addaari fii saxiixi muslim isagana wuxuu tilmaamayay tamiim addaari inuu soo arkay nin jasiirad ku xirxiran oo ay hadalla isdhaafsadeen oo iswarwareysteen qisadii markuu soo laabtay oo nebigu uga sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu amray in dadka loo kulmiyo waa loo kulmiyey mimbarkuu ka sheegay oo wuxuuna tilmaamay wixii uu soo arkay tamiim inuu yahay dajaal dajaal inuu yahay ayuu tilmaamay uu sheegay ayb taasuu marka tilmaamayaa dajaalna ahlu sunnaha waa rumaysan yihiin amaa dadka kale oo iyagu caqlaaniyiinta zamankan ayaa inkiraan oo way diidaan qof intaas noolaan karo suuragal maahan iyo marka qolooyinkaas ayaa iyagu inkiraan kuwo kalena waxay ku sheegaan waxyaabo dajaalkii aan ahayn sida lacagta oy dajaal ku sheegaan qaarkood doolarka dajaal waayay dhahaan qaar kale waxay yidhaahdeen dajaalku waa tiknolojiyadan casriga hadda soo baxday ama kombyutaraadka iyo waxyaabahaas qaar baa dhaho waxaas oo dhan waxba kama jiraan dajaal waa shaksi bani aadam ah bani aadamka ka mida ee jasiirad ku xirxiran afartan maalmoodna dhulka usoo degayo ku noolaanayo afartankaas maalmood maalin ka midana ay la eg tahay sannad maalintiisana ay la eg tahay bil maalinna ay la eg tahay usbuuc maalinna maalmaha kalena caadi ay tahay oo nebiguba uu ka sheekeeyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi kaasaana dajaalku uu yahay ee doolar xaashi ah iyo iyo tiknolojigan iyo waxaas maaha ayb sidaasayna ahlu sunnuhu rumaysan yihiin xadiidkuna ku yimi wa anna ciisa bna maryama calayhi asalaam nabiyullaahi ciisana yanzilu inuu soo degaayo ayay rumaysan yihiin cala almanaarati albaydaa almanaarati albaydaa korkeeda inuu kusoo degaayo sharqiy dimash dimashqa magaalada dimashq barigeeda ah fayaatiihi waa imaanayaa waqad xusira almuslimuuna iyadoo muslimiinta lagu hareereeyo lagu sharay oo aynan ka soo bixi karin soona dhaafi karin calaa caqabati ufayq buurtaas ufayq la yidhaahdo oo waa meel yaroo dimashq ku taallo ayb waa baldatun bayna dimashqa wa tabariya min acmaali xawraan xawraan hadda waa dhulkan golan haytiska la dhaho bilaadi xawraan waa un meelahan hadda dimashq kaabiga u saaran afartan kilomitr ee wax lamid ah yay u jirtaa waa buurahan hadda gooloon la yidhaahdo waay oo yahuuddu haysato meelahaas agaheeda caqabadaas ama buurtaas ayaa muslimiinta lagu hareereeyey ku hareereysan yihiin ayb fayahrubu minhu dajaal waa cararayaa oo wuxuu ka cararayaa nebiyullaahi ciisa fayaqtuluhu waa dilayaa cinda baabi luddin baabu lud ayuu ku dilayaa asharqiy ee dhanka bari xigto meeshaas marka baabu lud iyadana waa dhulkan raamalla ayay u dhowdahay magaaladan hadda ramalla la yidhaha bay u dhowdahay dhankan weliba hadda meelaha yahuuddu ay haysato waay eerbood milatariyaan ugu yaalla yahuudda magacan lud ayaana la dhahaa hadda laftirkeeda oo waxay ku waxaa lagu magacaabaa lood ayay yidhahdaan gaaladu lood marka lood iyo lud waa uun isku midkiina ayb halkaas ayuu marka ku raadsanayaa meeshaas uga daba tegayaa waluddun ludna min ardi filistiin waa dhulka falastiin bilqurbi min ramallah ramalla u dhowaadkeeda calaa naxwi miilayni minhaa laba mayl wax ku dhow laba mayl meelahaas u jirtaa ayb meeshaasuu marka ku dilayaa halkaanna marka waxaa ku cad iyadana nebiyullaahi ciisa ah inuu soo degi doono oo nusuul ciisana waa rumaysannahay ma dhimanin waa nool yahay nabi ciise hadda oo alla wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum aayad kale alla wuxuu yidhi bal rafacahu allahu ilayh wa kaana allahu casiizan xakiima meeshaas ayuu marka waa la qaaday nebiyullaahi ciisa ama aayadda dhahaysa innii mutawafiika iyo yacnii geeridaas inay tahay mid gadaal imaan doonto ama in la yidhaha innii mutawafiika waa ku hurdisiinayaa in laga wado lianna hurdada annowmu aqulmowt waxay la mid tahay aayadda suurat lancaam alla uu leeyahay wahuwa aladii yatawafaakum billeyl alla habeenkiibuu idin oofsadaa macnaheed marka habeenkiibuu idin hurdisiiyaa waay macnaheed adigu ma dhimanin dhimasho taama ma aadan dhimanin marka innii mutawafiika iyo macnaheeda waa ku hurdisiinayaa waana la hurdisiiyey nebi ciise waa la qaaday marka isagoo hurdo ayaa la qaaday samaawaadka xaggoodana la geeyey ayb marka weli ma uunan dhimanin waa imaanayaa marka imaatinka iyo nusuulu ciisa kirishtaanka iyaga laftirkooda way qabaan inuu imaan doono nebi ciise laakiin meeshan ku kala duwannahay waxay tahay iyagu waxay leeyihiin waa la dilay nebi ciise waxaa la dilay maalin jimco ah la dilay wou dhinsanaay sabtigii iyo axaddii isniintii ayaa la soo qaaday kor la geeyey hadhowna waa soo noolaan doona ayay leeyihiin laakiin muslimiintu maba dhimaninay ayaan aaminsannaha meeshaas marka way ku kala duwan yahin laakiin imaatinka dambe kirishtaanka iyo muslimku labadaba waa qabaan inuu imaan doono kirishtaanku marka waxay yidhaahdaan waa imaan doonaa annaguna na kaalmay doonaa muslimiintu nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wuu imaan doonaa nebi ciise khinsiirkuu dili doonaa khamrada ayuu baabi'inayaa jizyadana waa ridayaa oo imaa in la islaamo iyo imaa in markaas yacnii qofkii aan islaaminna la dilo jizye ahaa iyo waa waa baabi'inaya khinsiirka marka dilidda uu dilayo iyo khamrada uu baabi'inayo daadinaya iyana waxay tusaysaa khamrigan kirishtaanku ku maman yahay iyo khinsiirkan ay cunayaan laysat min diini ciisa calayhi salaam waa wixii ay ku soo dareen gadaal ka keeneen inay tahay buu tusayaa dadka ayb nusuul ciisana marka waa sidaas weeyaan dajaalna isagaa dili doono sida axaadiidta ay tilmaantay saxeixa ah ayb qolooyinkan marka caqlaaniyiinta iyaguna meeshaas waa diidaan oo nebi ciise ma soo degaya bay leeyihiin wax jira maahan qof inuu intaasoo sano iska noolaado iyo iyo wax walba caqliba isaga fiirinayaan wanu'minu bianna malaka almowti waxaan rumaynaynaa malakulmowtka ursila ilaa muusa calayhi salaam nabi muuse in loo diray fasakahu nabiyullaahi muusa ou dharbaaxay malakulmowtkii fafaqa'a ou tuuray caynahu ishiisa ou tuuray isha inuu ka fujiyey qisadana muslima warinayo waxay ahayd nebiyullaahi muusa unbaa mar wuxuu arkay gurigiisii oo nin dhex taagan yahay malakulmowdkiina wuxuu iska soo dhigay suurad wuxuu ku yimid nin nebiyullaahi muusa marka wuxuu arkay gurigiisii oo nin un u dhex joogo oo aan isagii ka fasax qaadanin isti'daan weydiisanin dalaq soo yidhi ag taagan nebiyullaahi muusa marka wuxuu ahaa yacnii nebi aada u qiiro badan arrintaa marka uu ka qiirooday waa dharbaaxay marka dharbaaxadii marka uu ku dhuftay ayaa ishii soo dhacday ayb marka nebiga sala allahu calayhi wasalam taasuu ka sheekeeyey xadiidku marka malakulmowdkii waa laabtay alla u laabtay markaasu wuxuu yidhi addoon aan dhimasho rabinaad ii dirtay ilaahu markaasuu yidhi orad ku laabo waxaa tidhaahdaa dibi gacanta ha saaro inta tin oo ay gacantiisu qariso oo sannado ah ayaa la nooleynaya waa u laabtay sidii buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi gacantaada waxaad saartaa matna thawrin dibi yacnii korkiisa inta tin oo aad qariso oo sannado ah ayaad noolaanay markaasuu yidhi uma bada uma bacdaha maadaa yakuunu gadaasheed maxaa ahaanaya intaas haddaan noolaada waa dhimanaya idan haddaan isa sallimayo yidhi oon dhimasho diyaar u ahay qisadaasuu marka ishaarayay wuxuu leeyahay yacni wuxuu ka rabaa waxyaabaha qeybka ah oo annaga qeybka naga ee naga maqan oo aanan goobjoog u ahayn ama waxa soo socdo ee aanan ogeyn say ku dhici doonaan haddii waxyigu uu ka hadlo oo nebiga sala allahu calayhi wasalam sanad saxiixa oo uga sheekeeyo sidii uu u sheegayaan u rumaynayna dajaalna waa wax soo socdo imaan doono nebiyullaahi ciisa kadalika soo degiddiisa khabarkaas nebigan ku rumaysanaynaa wixii hore u dhacayna caqligeenna xataa hadday ka weyn yihiin waa rumaynaynaa lanna nebigu wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ayb qaar marka waxay leeyihiin say ku dhacday nebi muuse inuu malag dhan indhaha fujiyo waxaas yacnii qof caadiga kama suurtoodo xataa ee waxaa lagu jawaabay culammadu ku jawaabeen ee indhaha inuu fujiyo iskama fujinine waxaa keentay gurigiisa u soo galay mana yaqaano marka qofaadan aqoonin nin adiga aadan aqoonin guriga un kuu taagan qolka kugu jiro de nebiyullaahi muusa marka dafcan lisaa'ili ayuu u dagaalamay ninkaas kusoo xadgudbay inuu iska celiyo xaqowna u leeyahay ayb mana ogeyn isagu inuu malakulmowd yahay suuro malagna kuma imaanine wuxuu ku yimid nin raga suuradiisa marka wax dembiya ma gelin nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayb malaa'igtuna inay tashakul samayso wax iyadu haabit ah oo sugan way ayb wanu'minu waxaan rumaynaynaa bianna malaka almowti malakulmowt ursila ilaa muusa in loo soo diray calayhi salaam fasakka muuse waa dharbaaxay hu malakulmowt ayuu dharbaaxay fafaqa'a wuxuu fujiyey caynahu ishiisa kamaa saxa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama sidii nebiga ka ansaxday laa yunkiruhu ma inkiraayo xadiidkaas ilaa daallun qof baadiyeysan unbaa inkirayo mubtadicun oo mubtadica raadun cala allahi wa rasuulihi oo alle rasuulkiisa ku radinayo warka ku celinayo qof alle rasuul warka ku celinayo unbaa diido lianna xadiid saxiix oo muslim uu wariyey wanu'minu waxaan rumaynaynaa bianna almowta geeridu yu'taa bihi in lala imaanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayudbax fayudbaxu la gowracayo geeridii baa la keenayaa qiyaamaha waa la gowracayaa iyadana waxaa laga dhigayaa calaa suurati kabshin sida uu keeni doono iyadana waa arrin noo dhiman oo noo laaban oo aanan weli la kulmin laakiin dhici doonto sida nebigaba u sheegay sala allahu calayhi wasalam kamaa rawaa abu saciidin alkhudriyu sida uu wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yu-taa bilmowti geerida ayaa lala imaanayaa ka hay-ati kabshin wan oo kale sidiisa amlaxa isaga markaa yacnii madow iyo caddaan isku dheehan wan marka yacni madow iyo caddaan isku dheehan leh ayb fayunaadii munaadin mid ayaa dhawaaqaya markaas yaa ahla aljannati ahlu jannow fayashra'ibbuuna qoortay soo taagayaan waa qooraansanayaan wayanduruuna way fiirinayaan fayaquulu hal tacrifuuna haadaa kan ma garanaysaan fayaquuluuna waxay dhahayaan haada almowtu waa dhimashadii waxay ku tuseen marka alle hadduu doono waxyaabaha macaanida ayuu ajsaam iyo ajraam ayuu ka dhigaa macaanida mowdku hadda waa macaani jurmi iyo jismi male geeridu waa wax macnawi ah waa oo hadda geeri gacanta ku taabo laguma taaban karo waa macnawi ashyaada macnawiga alla hadduu doono wuxuu ka dhigaa jismi buu u yeelaa ajraam ayuu u bedelaa hadda acmaalan annaga samaynaynaa hawaab ayaa qur-aanaad akrinaya ajar baad helaysaa ajir ajarku waa macnawi shaygan marka ajrigee macnawiga ah qiyaamaha marka la tago jurmi buu ilaahay u yeelayaa jurmigaas ayaa waxaa la saarayaa miisaanka marka culays ilaahay uu yaqaano u yeelaya isaga marka geeridii baa waxaa laga dhigay sidii wan oo kale dadkiina marka way garanayaan fayaquuluuna hada almowtu waxay dhahayaan kani waa geeridii wa kulluhum qad ra'aahu dhammaantoodna waa arkay uma yunaadii waa dhawaaqaya haddana yaa ahla annaar ahlu naaru fayashra'ibbuuna way qooraansanayaan wayanduruuna way fiirinayaan fayaquulu hal tacrifuuna hada kan ma taqaanaan ayuu dhahayaa fayaquulu ayb wou qooraansanayaan marka markay saa usoo wayanduruuna way fiirinayaan fayaquulu hal tacrifuuna haadaa wuxuu dhahayaa kan ma garanaysaan fayaquuluuna nacam haabay dhahayaan waa garanaynaa hada almowtu waa geeridii wakulluhum qad ra'aahu fayudbaxu waa la gowracayaa ama fayadbaxu waa gowracayaa uma yaquulu wuxuu dhahayaa yaa ahla aljannati ahlujannaw khuluudun waaritaan ayaa idiin sugnaaday lakum khuluudun falaa mowta geeri idinma ma jirto oo idinma sugnaaninoo korkiinna ma ahaanayso wayaa ahla nnaari ahlu naarow lakum khuluudun ay lakum khuluudun waarid ayaad leedihiin falaa mowta geeri calaykum korkiinna ma ahaanayso uma qara'a dabadeed wuxuu akhriyey waandirhum yowma alxasrati id qudiya almru wahum fii gaflati wahum laa yu'minuun maalintaa marka la shallaynayo waa maalintaas mowdkii la gowracayo kuwaasna naaray ku waarayaan kuwaana jannay ku waarayaan mowd dambe iyo dhimasho dambaa ma jirto ayb marka mowdka in la qali doono la gowrici doono ayaan rumaynaynaa lihada alkhabar xadiidkan nebiga ka sugnaaday dartiis faslu wanactaqidu ana muxamada sala allahu calayhi wasalama khayru lkhalaa'iqi wanactaqidu waxaan rumaynaynaa ana muxamada nebi muxamed almustafaa kii la doortay khayru lkhalaa'iqi inuu yahay khalqiga kan ugu khayrka badan inuu yahay wa afdaluhum ugu fadli badan wa akramuhum ugu maamuus badan cala allahi casa wajala alla korkiisa wa aclaahum ugu sarrayn badan darajatan xagga darajada wa aqrabuhum ugu dhowaanshiyo badan ilallaahi alla intii ka ah wasiilatan xagga darajada ayb qurbiga yani xagga dhowaanshahana asagaa ugu dhow bacaثahu اllahu alla wuu soo diray raxmata lilcaalamiin naxariis caalamku inuu u ahaado marka caalamkao dhan naxariisu u yahay wakhasahu bishafaacati shafaacadii buu ku gaar yeelay fi lkhalqi ajmaciin khalqiga dhammaantood dhexdooda oo u shafeecayay buu ku gaar yeelay waa soo marnay marka shafaacadiina rawaa jaabiru bnu cabdillaahi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi ucdiitu hamsan shan ayaa la isiiyey lam yucdahunna axadu min alanbiyaa'i qablii axad aniga ka hortay ambiyada ka mida aan la siinin nusirtu birucbi argagax in layga argagaxo ayaa la iigu gargaaray masiirata shahrin bil intii loo socdo wa jucilat lilardu dhulkii waxaa la igaga dhigay masjidan meel lagu tukado wa tahuuran iyo wax lagu dahaaro qaato tayamumkii fa ayumaa rajulin qofkii ohoo min ummatii ummadayda ka mida adrakathu salaatu salaadu ay soo haleesho falyusalli ha tukado wa uxillat lilhanaa'imu hanaa-imtii baa la ii xalaaleeyey walam taxila liaxadin qablii qof aniga iga horreeyeyna looma xalaalaynin wa ucdiitu shafaacata shafaacadii baa la i siiyey wa kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa yubcahu ilaa qowmihi dadkiisa ayaa loo bixin jiray khaasatan keligood waxaa leeyihiin wa buciftu ila annaasi anigana dadkii baa la ii diray caamatan xaal ay yihiin dhammaantood yani halkan marka wuxuu uga hadlayaa waxyaabaha nebiga ou la khaas ka yahay shafaacada weyna ka mida waxaa ka mida dhulkii meel kasta inuu kaga tukado meeshii nahyi gaara ku soo arooray maahani hanaa-imtii in loo xalaaleeyey oo ummadihii hore aan loo xalaalaynin dacwadiisu inay tahay dacwo caama nebiyadii hore nebiyadii isaga ka horreeyey nebi kastaa qoomkiisa keliya unbaa loo soo diri jiray isaga laakiin mid cad iyo mid guduudan mid madow kulli waa loo soo diray adduunkoo dhan risaaladiisu waa caam walidaalika qofka aan sidaas rumaynin risaalada nebigu inay caam tahay qofka aan rumaynin maunan rumaynin rasuulka risaaladiisa qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican alla wuxuu leeyahay yacni waxaad ku tiraahdaa dadow rasuul allaan aniga ahay oo idinkaa la iikiin soo diray jamiican dhammaantiin wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira markaa nebiga carab keliya looma soo dirin inta hadda muslimiinta ah bis looma soo dirin bal risaaladiis waa caam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bii yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ilaa kaana min ahli اnnaar qof yahuudiya ama nasraaniya aniga ima maqlo dabadeed ounan i rumaynin ilaa waa gaal ahlu naar hadda marka waxaa socota waxa la yidhaha dacwa yacni dacwat اladyaan ama wixdat اladyaan diimaha in hal laga dhigo oo la yidhaahdo kirishtaanku nabi ciisey rumaysan yihiin yahuud nabi muuse muslimiinta nebi moxamed kulligoodna allay ka wada imaadeen waa hal diinay isku yihiin oo kirishhtaankii iyo yahuudiyadii iyo muslim iyo islaamnimadiiba dhammaantood waa hal diin diin samaawi ah waay bis nin walbaana middiisa hadduu alle ku caabudo jannaduu gala waxaad maqlaysaa boob ayaa dhimanayo waxuu la leeyahay ahlujanno ahaa islaan baadariyad oo dadka caawiso xoogaa yaa dhimanayso markaasaa la leeyahay naagtaas waa ahlujanno jannadiiba waxaad moodaa marku inay wax islaamnimo ku xiranba inaynan ahayn oo yahuudnimadiiba iyo nasraaninimadiiyo islaamkiibaa laysku daray allana wuxuu leeyahay wlaa talbisu alxaqa bilbaili wataktumu lxaqa waantum taclamuun walaa talbisu alxaqa bilbaail xaqa baail ha ku dheehinina mufasiriinta qaar waxay ku fasireen selafka laa talbisu alyahuudiyata bilislaam yahuudiyada islaamnimaha ku qasinina ma isqaadan karaan qofkii aan nebi moxamed rumaynin intuu maqlo waa gaal qofka aan sidaas ictiqaadininna isagaa gaal noqonayo nafsuhu leanna maxaa yeelay iimaanka aan nebi moxamed risaaladiisa rumaysanay waxay keenaysaa inaan rumayno ciddii aan risaaladiisa qirin oon rumaynin inay gaal tahay saas inaan aaminsannaha alka ayb qofka marka dhahayo muslimkaanna waa badbaadaya waa muslim wallaahi yahuudigaanna waa mu'min isagana kan kale waa mumin muslima nasraanigu nasraanigu waxaaso dhan marka looma baahno risaalada nebigu waa caam marka meelo badanaa lagu qabtaa shirarkaas oo kale dad culamaa yaa ka qayb galo culamo isku sheegaayo waxaas marka adyaantii baa laysku soo dhaweynaya berigii horena waxay ku bilaabatay shiicada iyo sunnadaa laysku dhaweynaya markii dambena waxay tagtay kirishtaanka iyo muslimkii berrina waxaa ku xigto mushrikiintii wataniyiinta iyo waxaa laysku soo dhaweynaa muslimka waxaa kusoo xigta haddana diin dhanba maba jirta marka adduunkan fasaaduu ku socdaa nin walbuu diinkaaga ka ilaasho gaaladaas maalka badan oo yacnii imkaaniyaadka faraha badan la siiyey waxay u dig iyo dam leedahay oo ay u taagan yihiin leyla nahaar diin inaynan jirin iyagii toodii baa yahuud kharibtay teennii bay iyaguna inay kharibaan ay rabaan marka fasaadkaas aadka u socdo qof walbo inuu iska ilaaliyo ilmihiisana ka ilaashado isagaa laga rabaa si u badbaadi lahaa warawaa abuu hurayrata radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan maciisa ahayn fii dacwatin casumaad ama meelna looga yeeray fa rufica ilayhi diraacu dhudhun ayaa yacni garab ayaa loo koryeelo loo dhiibay wa kaanat tucjibuhu dhudhun garabkuna wuxuu ahaa nebigu inay inuu jeclaa waa cajab gelinaysay fa nahasha minha nahshatan mar buu goostay waa goostay halmar goosasho fa nahasana waa soo aroortay nahsatan ilkaha hore wax marka lagu gooyo ayaa nahasa nahsatan la dhahaa uma qaala dabadeed wuxuu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anigu waxaan ahay dadka sayidkooda maalinta qiyaamaha wadakara xadiida shafaacati ayuu sheegay bituulihi maca tuulihi warawaa anas bnu malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam aatii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaan imaanayaa baaba aljannati jannada albaabkeeda fa astaftixu waan furi dalbayaa fayaquulu alkhaasinu midka jannadaas joogo ee yacnii malagga mas-uulka loogaga dhigay khaasinka ah furaheeda hayo wuxuu dhahayaa man anta adigu kumaa tahay fa aquulu waxaan dhahayaa muxamadun ana muxamadun fayaquulu wuxuu dhahayaa bika umirtu adaa la ikaa amray allaa aftaxa inaanan furin liaxadin qof inaanan ka u furin qablaka adiga hortaa rawaahu muslim yacnii adiga hortaa inaanan qofna u furin albaabkan ayaa la i amray uu furaya baabu shafaacaan uga soo hadalnay shafaacadanna waxay ka mid ahayd shafaacooyinka nebigu ou la khaaska ahaa وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أna سيد wلد آdم يوم القيامة وlaa فkر faanna maaha waa xaqiiqadii ou ka waramayo وأول man ayaan ahay qofkan ugu horeeyo ynshq canه الqبru qabrigu ou ku dhambalmayo وأول shaaficin midka ugu horeeyo ergeynayo وأول muشhaفacin iyo kan ugu horeeya oo laga erga aqbalayaan ahay rawaahu muslimun wa abu daawuud waxaasoo dhan marka waa waxyaabaha nebigu uu la gaarka yahay wanactaqidu waxaan caqiidaynaynaa ana khayra haadihi اlummati baabkii ugu dembeeyey caqiidaduu soo galayoo abwaabtii kale waa ka hadalnay masaa'il asmaa alaxkaam qadarkii alasmaa asifaat wacdiga iyo waciidka si wuxuu uga dhex hadlay baabul asmaa wasifaat baan ugaga dhex hadalnay ayb oo murtakibu lkabiiraha iyo baabkiisa baabkan marka waa baabkii saxaabada waxay ka mid tahay waxyaabaha la ysku khilaafay mowqifka laga qaadanayo saxaabatu rasuulillaahi iyo khilaafada mowqifka laga qaadanayo ayb dadkuna marka waxay yihiin nawaasib iyo raafido oo laba dhinac kale ah iyo ahlu sunnadoo wasad ah rawaafidu ama shiicada dadka hadda shiicay u yaqaanaan iyagu waxay qabaan waa qolooyinka saxaabada gaalaysiiyo ilaa shan qofood maahana saxaabatu rasuulilaahi bay gaalaysiinayaan dee aayaddii qur-aankay beeninayaan markaas ay gaalaysiinayaan leanna alla wuxuu leeyahy radia allaahu canhum waraduu canhum iyagana gaalo waayay sheegayaan ayb qoladaa iyagu marka saxaabada ayay gaalaysiiyaan intooda badan waxyar marka laga reebo aalubeydka nebigana waa aad iyo aad bay ugu xadgudbaan oo waa buunbuuniyaan qadarkoodana waa ka kormariyaan ilaa ay qaarkood cali ilaahnimadiisa sheegteen kuwo kalena ay cisma cismatul a'imma ay sheegteen labiyo toban imaam oo midka ugu dambeeya ounan jirin ayay aaminsan yihiin oo kan ugu dambeeya ay leeyihiin asagoo wiil yar ah ayuu god galay sirdaab ayuu galay saamaraa ku yaallo halkaas ayuu galay markii dulmi fara badan uu arkay waa dhuuntay waana imaamulmuntadarka la sugaayo kaasaana marka markuu soo baxaa cadaalad dhacaysaa mana ahan mahdiga ayb mahdiga nebigu sheegayna maahan ogow ayb waa wax marka ay leeyihiin kun sano waqti laga joogo godgalay waana la sugaa ayb marka xamaaqaadkooda waxaa ka mid a meeshaas inay la taagan yihiin faras iyo kooraysan habaysan iyo qofkii marka ku wareejin lahaa markuu soo baxaa faraska loo dhiibaa bay leeyihiin qof jirana maaha qofka ay sheegayaan waa nin marka ay ku magacaabayaan moxamed ibnulxasan ibni caliyin alcaskari ninkaasna aabbihiis xasan alxasan bnu alxasan alcaskari taariikhdu waxay tilmaamtay nin ilmo dhalay maba ahan marka waa wax aan jirin qof aanba allaba abuurin waayo qofka ay sugayaan godkaas ku sugayaan ayb waxyaabaha marka xamaaqaadkooday ka mid tahay ahlu beytkana sidaasay u buunbuuniyaan marka qadarkooda qadar ka sarreeya ayay gaarsiiyaan nawaasibtu waa cagsi saxaabada ayagu ma gaalaysiiyaan waa weyneeyaan laakiin aalu beytkii nebiga cali iyo ibnuyacni cali iyo xasan iyo xuseen iyo ayay kuwaas iyaguna ku diran yihiin nawaasibta ayb ayb nawaasibtu shaamiya meelahaasay joogi jireen kolley aniga hadda wujuudkooda ma ogi inay jiraan waqtigan ahlu sunnadana waa wasad oo saxaabadiina walaa' bay siiyaan ahlu beytka nebigana walaa' bay siiyaan mana aaminsana waxa shiicadu aaminsan tahay ee ah ahlu beytka inaan la jeclaan karin walana la siin karin ilaa saxaabada in la naco maahane khuraafaad waay arrintaas oo waxay yidhaahdaan shiicadu laa walaa'a ilaa bibaraa'atin ahlu beytka lama jeclaa karo ilaa saxaabada in la naco maahane ma isku xirno ahlu beytkana waa la jeclaa karaa saxaabadana waa la jeclaan karaa lianna kuwana waa asxaabtii nebiga kuwana waa qoyskiisii marka qofka qoyskiisa iyo saaxiibadiisa ma yacni cagsi iskuma aha ayb culimmadana nimankaas marka shiicadu masaa-isha ay ku khilaafsan yihiin muslimiinta waxay ka dhigeen masaa'il usuul ah oo waaweyn ma aynan ka dhigin siyaasad hadda laakiin waxaad arkaysaa xarakaad badanoo islaam xarakaad islaami sheeganayo inay leeyihiin war khilaafkan wax khilaaf weyn maahane shiicada khilaafkoodu waa khilaaf iska basiid eh waa siyaasad waxaan waxay ka dhigayaan marka dowlado isku kacsan unbay ka dhigayaan marka sidaas waa ka weyn tahay culummadii islaamka ee taabiciintii ilaa atbaacu taabiciin ilaa waqtigeennan maa zaala ala'immatu yarudduuna cala araafidati wa yudalliluun inay baadinimo ku xukumayaan ma aynan ka zuulin culummada qadiiman iyo xadiidan ayb wayna ka dhib badan yihiin yahuud iyo nasaara marka diinka la fiiriyo waa uga dhib badan yihiin ayb bal culammadu waxay yidhaahdeen salafka qaarkood camr bnu sharaaxiil ashacbi yahuudda ayaa la su-aalay yahuudi iyo waxaa la tartansiiyey raafidada raafidadiiba hal shar ayay dheeraadeen yahuudda shartaas ay dheeraadeenna waxay noqotay yahuud markii la yidhi man afdalu ahli millatikum idinka dadka diintiinna u nisbo sheegta yaa ugu fiican yahuuddu waxay yidhaahdeen atbaacu muusaa dadkii nebi muuse raacay oo la saaxiibtamay nasaaradiiba waxaa la yidhi man afdalu atbaaci ahli millatikum markaasay yidhaahdeen innaga waxaa noogu fiican xawaariyu ciisaa nebi ciise dadkii raacay shiicadiibaa waxaa la yidhi man sharu ahli millatikum idinka dadka diintiinna u nisbo sheegta yaa ugu xun horta shiicadii markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen qaaluu asxaabu muxamed nebi moxamed asxaabtiisaa noogu xunay dheheen annaka soo ma dhahan sidaas waa dhahan sidaas khumeyniyaa yidhaahdo kuwa hadda joogaa yidhaahdaan duubabka waaweyn sida ay u kala duub weyn yihiin bayna u kala shaydaansan yihiin ogaadasayb calayhim lacaa'in اllahi tacaala almutataabica ayb iyagu marka waxay yidhahdeen saxaabada nebi moxamedaa noogu xun dad marka yahuud iyo nasaaro soo hal arrin ma dheeraanin marka arrinay dheeraadeen ayb dadkaas marka waa in ilaahay loogu dhowaadaa nacaybkooda iyo ka fogaanshahooda ayb innaga hadda galaangalay nagu soo yeelanayaan berigii horena waa joogi jireenoo hindi baa joogi jirtay beledkan iyo koonfurtan shiico ah oo iyagu marka yacnii raafido ah weliba meelo gaaroy ku dukadaanna waa lahaan jireen oo aniga laftirkayga arkayba oo soo gaareen ayb meelo ay ku dukadaan masaajidka hindida unbaa layska dhihi jiray laakiin raafiday ahaayeen markay addimayaanna ashhadu anna caliyan weliyullaahiay ku addimi jireen iskuulaan la dhiga jirnay waa garanaynaa ayb waqtigaanna magac waxay ku soo galeen iqaaho iyo kaalmo qolada hadda joogtana waxaa la yidhaahdaa khumeyni foundation waa hay-ad marka khumeyni foundation la yidhaahdaa joogaan waxay u joogaanna waa shaydaannimo qof abubakar iyo cumar ka baxsan waayey annaga jacayl ma noo qabo mana noo qabaayo ayb kufaarta iyo iyaga iyagaa daran leanna iyaga magac musliminay dadka kusoo gelayaan iyo jumhuuriya alislaamiya aliiraaniya u qoran ayb qofkii marka muslimiinuu moodaya daday halkan ka qaadaan arday waxbarashay u qaadaan marka qofka halkaas waxbarasho u aadayo waxaa ka khayr badan kana dhib yar waddan gaala ha u aado waxbarasho xaqiiqa sidaasa leanna kuwaani waxbarashadoodu balaayo fara badana la socoto shaki aan lahayn kuwaas kale laakiin qofku waa ka gaashaamana inay gaalo yihiinu u jeedaa laakiin kuwaani qofku wuxuu aaminayaa waddan muslim inuu joogo masaajidyadoodu galayaa iyagii marka shubuhaadkooda ku soconayo shubuhaadkooduna waa ka daran yihiin shubuhaadka gaalada qofkii yacnii kutubtooda akhriyey baa fahmi karo caamma inaysan fahmina laga yaabaa say ku wadaan ku wadaan markii dambe iyagoo abubakar iyo cumar iyo kaa shaki siinayo iyaad arkaysaa ilaahay ummadda allah ka qabta kuwaasraafidadu marka kuwaas ahlu sunnaduna marka wasad weeyaan manhajkooda waxay u dhaxeeyaan ahlu beytkiina waa walaa bay siinayaan saxaabada nebigana walaa bay siinayaan kuwanna waa asxaabtiisii ayo isagoo raalli nebigu uu ka yahay dhintay kuwanna waa qoyskiisii waay marka meelna kuma kala tegayaan wanactaqidu waxaan caqiidaynaynaa ana khayra hadihi اlummati ummaddan yacnii ka ugu khayr badan wa afdalahaa ugu fadli badan bacda rasuuli اllahi sal l slama nebiga gadaashiisa saaxibuhu inuu yahay saaxibkiisii alakhasu gaarka ahaa wa akhuuhu fi lislaam walaalkiis islaamnimada ugu walaal ahaa wa rafiiquhu fi lhijrati iyo midkii la rafiiqtamay markuu hijroonayey ayb wlgaari wa rafiiquhu fi lgaar godka markay wada galeenna kii la rafiiqtamay abu bakrin sidiiq ah wa rafiiquhu fi lhijrati wاlgaari wa wasiiruhu fii xayaatihi markau noolaana midka garabka u ahaayo wasiirka u ahaa wa khaliifatuhu bacda wafaatihi markuu dhintay kadibna midkii khaliifadiisa noqday isaga bedelay cabdullaahi bnu cuhmaan catiiq bni abi quxaafa waa abu bakar marka yacnii marka nebiga laga yimaado ambiyada ninka ugu fadli badan ummaddan abubakar sidaasay rumaysan yihiin marka macaanidan dhanowba isku darsada sheikh isagaaba kuu tilmaamayo meel uu nebiga kaga maqnaay ma jirin godkii waa wada galeen hijradii waa israaceen sidaas wasiir waa u ahay waa garab taagnaa mar walbo isagoo la tashan jiray saaxiib aad khaas u ah waa la ahaa waa kii yidhi low kuntu muttakidan axada min ahli اlardi khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila wlakin saaxibukum khaliil الraxmaan aw kama qaala sala اllahu calayhi wasalam calina waa kii yidhi in badan ayaan waxaan maqli jiray nebiga oo dhahayo dakhaltu ana wa abu bakrin wa cumar kharajtu ana wa abu bakrin wa cumar facaltu ana wa abu bakrin wa cumar yani wax badan baa waxaan maqli jiray oo nebigo dhahayo aniga abu bakar iyo cumaraa saas yeelnay aniga abu bakar iyo cumar baa soo galnay aniga abu bakar iyo cumaraa baxnay yani dad aad isugu badanay ahaayeen bukhaari wuxuu wariyey ibnu cumar wuxuu yidhi kunnaa nukhayiru waa kala fadli badnaysii jirnay asxaabta fanaquulu abu bakrin uma cumar uma cuhmaan ayaan dhihi jirnay waxaan dhihi jirnay abu bakaraa ugu horeeya cumar baa ku xigo cuhmaanaa ku xigo waannabiyu bayna adhurinaa nebigana waana dhex joogaa waxba mana dhahayo idan marka nebigu waa u qiray sooma marka abubakar inuu ugu fadli badan yahay ummadda uma bacdahu abubakar gadaashiisa alfaaruuqu ayaa ugu fadli badan ummaddan abuu xafsin ahaa abuu xafsata maaha abuu xafsin weyaan cumar bnu اlkhaaab alladii acaza allaahu bihi alladii cumarka oo acaza allaahu bihi alla uu ku xoojiyey wa adhara uu ku muujiyey addiina diinka diinkaa lagu xoojiyey waana ku muujiyey alla diinkiisa ayb nebigana waa kii aad u ammaanay oo yidhi waxaan ku riyooday aniga oo caano intaan cabay ka dhargay hambadaydii markaas aan cumar u dhiibay oo hambadaydii marka cumar uu cabay markaasaa nebiga la yidhi maxaa ku fasirtay cilmigaan ku fasiray qaala alcilm mar kalena wuxuu yidhi waxaan arkay dadka oo qamiisyo wataan ninba meel oo ugu joogo waxaa isoo maray cumar oo qamiiskiisu ilaa dhulka uu joogo markaasaa la yidhi nebi allow maxaa ku fasirtay markaasuu yidhi qaal addiin addiin waxaan ku fasiray buu yidhi diin yacnii diinkiisu inuu yahay diin xoog badan inuu yahay cumar oo nin diin leh inuu yahay yaan ku fasiray buu yidhi waxay kutusee marka cilmi iyo diin labadaba cumar nebiga uga marqaati kaco salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ayb shiicaduna waxay la qaylinayeen jaahilu ahaa ayagaa jahli lagu sheegay lacnadu ku dhacday ayb leanna wixii nebigu yacni kutubu sixaax ku taallo ayay inkirayaan iyagii jahligoodii baa marka cilmi inay leeyihiin iska dhigaayo ninkii nebiga uga marqaati kacayna jahli bay ku sheegayaan ayb cumar baa marka ku xigo fadaa'il aad u badanna wuu lahaa oay ka mid tahay xadiidkii hadda aan sheegayni ayb uu leeyahay nabig cali ou lahaa nebigaan maqli jiray isagoo dhahayo dakhaltu ana wa abu bakrin wa cumar mar walba cumar waa la soo ayb markii qisadii uu nebiga ka sheekeeyey ahayd qisadii markuu ka sheekeeyey sac ayaa nin rartay markaasay sicii baa la hadlay wuxuu yidhi innii lam ukhlaq lihaada in lay rarto aniga laima abuurin innamaa khuliqtu lilxaraafati waxaa la ii abuuray in beeraha laygu qoto markaasay saxaabadu yaabeen baqaratun tatakalam waxay yidhaahdeen lo miyaa hadlayso sac miyaa hadlayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal ll cl slam uuminu ana wa abuu bakrin wa cumar aniga iyo abubakar iyo cumar waa rumaynaynaa yidhi nebigu sal l slam mana joogin meesha marka abubakar iyo cumar goobtaas nebigu sidaa uu ka leeyahay nebigu abubakar iyo cumar ma joogaan haddana nebigu sida uu iimaankooda u hubo uu leeyahay arrintan idinku aada la yaabantihiin aniga iyo abubakar iyo cumar waa rumaynaynaa uma bacdahu isaga gadaashiis dunnuurayni labadii nuurkii u saaxiibka ahbaa ku xigo dunnuurayn waxaa loogu bixiyey laba gabdhoodoo rasuulka dhalay ayuu kala guursaday markii hore wuxuu guursaday ruqaya waa ka dhimatay umu kulhuum ayaa nebigu haddana uu siiyey markii hore ruqayaa la siiyey waa xanuunsatay waa ka dhimatay gabadhii kale haddana siiyey nebigu sal sl marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka uu labadiisii gabdhoodba uu siiyey marba mid uu siiyey yacnii agtiisu inuu ku weyn yahay baa dareemayna qof xunna inuusan ahayn leanna hadduu xun yahay nebiga ma siiyeenba sidaasnayb isagana cumaan dad badan baa ku diran shiicadu waa ku diran tahay khawaarijtu waa ku dirnaayeen oo dilkiisayba ka qayb qaateen bacdu alkutaab almucaasiriinna waa ku diran yihiin iyagana sida sayd qudbi iyo kale waa ku dirnaayeen ayaguna oo sayd qudbi wuxuu leeyahay waa caynayaa cumaan radia allaahu canhu eex iyo cadaalad darro iyo ayuu ku ceebaynaya oo ku caynayaa alcadaala alijtimaaciya waxaasi marka qofku inuu shaqo uu qabsado inta waayo saxaabadii nebiga uu ku soo faafo uu shaqo ka dhigto waxay ku tusee diin xumo walciyaadu billaah ayb marka waa in la iska ilaaliyo oo dadkaas aan lagu saamoobin kutubahoodana waxba aan la akrinin haddii aadan kutubtooda akrinin wax kaa nuqsaamaya male lianna sayd qudbi cilmi ma qoro wuxuu qoraa fikri iyo war uunbuu qoraa iyo dad in la xamaaso geliyo iyo takfiir iyo waxyaabahaasaa ka muuqdo marka isagu dembigiisa ilaahay ha ka dhaafo haddii uu yacni cudurdaar uu lahaa innagu hadda ma yacni taasi dembi dhaafkiisa iyo ma dul taagnin laakiin qofka hadda nool waa inuu iska ilaaliyaa waa inuunan ku saamoobin ayb xarakaad badan baa ku saamoobay ayb uma bacdahu dunnuurayn abu cabdillaahi cuhmaan bnu cafaan aladii jamaca alqur'aan cumaanka qur-aanka ururiyey wa adhara alcadla waalixsaan cadli iyo ixsaanna muujiyey qoladan marka wuxuu radinayaa moodaa eexda iyo cadaaladdarrada ay ku tilmaamayso ayb sidaan marka uu sheegayo xagga fadliga abubakar iyo cumar khilaaf kama taagin ayaga ninka saddexaad cuhmaan miyaa mase waa cali ayaa khilaaf ka taagan yahay bayna ahli sunna oo qaar ahlu sunnada ka mida waxay leeyihiin qofka saddexaad waa cali cumaan baa afar ah qaar waxay leeyihiin cali baa saddexeeyo bis waa aamusaynaa ka bacdi qaar waxay leeyihin maya cumaan baa saddexeeyo kana faraad waa ka aamusaynaa sida raajixa ah ee xoogga badan waxa ay tahay abubakar uma cumar uma cumaan uma cali laakiin xagga fadiilada ninka saddexaad haddii cali qof uu ka dhigo ma lagu tabdiicinayo asal ahlu sunnahana kuma khilaafan qofkaas lianna sufyaanu thawri iyo waxaan filaa ibnu khuseyme iyo yaa lagu sheegay inay sidaas cali ku saddexayn jireen marka haddii cali xagga fadliga fadiilada haddii cali saddex laga dhigo cumaanna afar la geeyo arrintaas ma keenayso qofku inuu sunnada ka baxayo oo uu bidco gelaayo ma ka dhalanayso ogaada laakiin waxaa la leeyahay qowlka ahlu sunnuhu u badan yihiin waa cumaan inuu saddex yahay sida uu tilmaamay fadiiladii waa saas xagga khilaafada ka waran khilaafadoodu sideebay u kala horreysay abubakar uma cumar uma cumaan uma cali bilaa khilaafantaas ninkii yidhaahda marka madaxtinimadu waxay ahayd abubakar uma cumaraa ku xigay kadib calibaa ku xigay cumaan khilaafadiisii labayo tobanka sano socotay wax jira ma ahayn qofkii yidhaahdo waa qof baadiyaysan sunnadana uga baxaaya arrintaas marka masalatu اlkhilaafa iyo masalatu tafdiil waa kala duwan yihiin marka ogaada sidaa u ogaada sida xooga badan masalada yani khilaafadu siday u socotaa tafdiilkuna u socdaa ayb uma bnu cami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga in adeerkiis baa ku xigay wakhatanuhu wiilkii ou sodoga u ahaa caliy bnu abi aalibin radia allahu canhu fahaulaa'i kuwan alkhulafaau اlraashiduun wala'imaة اlmahdiyuun waa khulafadii alkhulafaa اraashiduun iyo a'immadii iyagu hanuunsanaayay dadkana hanuuninayeen uma tiscatu sagaalkii ayaa ku xigaan albaaquuna haray uma sittatu dheh lixdii albaaquuna hareen min alcasharati tobanka yacni xaalay ka mid yihiin طalxaة bnu cubaydillaahi wazubayr bnu اlcawaam wasacd bnu abi waqaas wasaciid bnu zayd wasaciid bnu zayd bni camri bni nufayl wacabduraxmaan bnu cawf waabuu cubaydata bnu اljaraax ridwaan اllahi calayhim fahaulaa'i kuwan alcasharaةu اlkiraamu اlbararatu waa tobankii wanaagsanaayeen baariyaalka ahaayeen aladiina shahida lahum rasuulu اllahi sal l slam biاljanna kuwaasoo nebigu ou janno uga marqaati kacay fanashhadu lahum biha annaguna jannadaasaan uga marqaati kacaynaa kamaa shahida lahum biha sida uu nebiguba ugu marqaati kacay janno itibaacan raacitaan aan raacayno ayb ama itibaacan mutabiciina innagoo raacayno liqowlihi nebiga warkiisa waimtihaalan mumtahiliina annagoo fartoonaanayno liamrihi nebiga amarkiisa ayb marka tobankan ayaga keliya janno looguma bishaaraynine dad kale oo loogu bishaarayna waa jiraan laakiin tobankan hal xadiid ayaa lagu sheegay ayaga iyagoo wada jiraan ayaa hal xadiid lagu sheegay abu bakrin fi ljanna cumaru fi ljanna cuhmaanu fi ljanna saasuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee tobankooda bis in janno loogu bishaareeyey ha u qaadani waqad shahida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biاljannati nebigu janno ugaga marqaati kacay lithaabit bni qays thaabit bni qays bni shamaas wa cabdillaahi bni salaam ayb markii riyada uu fasiray walibilaali bni rabaax bilaal muadini rasuuli llahi sal l slam iyo walijamaacatin jamaaco oo min alrijaali waannisaai rag iyo dumarba ka mida min asxaabihi ka mid ah wabashara khadiijata khadiijana waa u bishaareeyey bibeytin gurigu ugu bishaareeyey min qasabin lul ka samaysan jowharad laa sakhaba fiihi hugun iyo qaylo dhexdiisu aynan ahayn walaa nasaba noob iyo daalna aynan ahayn dhexdiisa xadiidkii bukhaari warinayey iyo keyrkiis wa akhbara wuxuu sheegay annahu ra'a rumaysaa rumaysaa inuu arkay binta milxaan fi ljannati jannada inuu ku arkay marka rumaysaadaani yay tahay xadiidka bukhaariyaa warinaya min xadiidi jaabir bni cabdillaahi weliba waa sii caddaynayaayo wuxuu leeyahay arumaysaa imra'ati abi dalxa mar haddii la yidhi imra'ati abi dalxa marka waa umu sulaym umu anas ayb rumaysaa waxaa kaloo la dhihi jiray umu xaraam binti milxaan iyada walaasheed umu sulaym walaasheed umu xaraam iyadana arumaysaa waa la dhihi jiray ayb fakullu man qof dhammaantiisoo shahida lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama biljanna nebigu uu janno uga marqaati kacay shahidnaa lahu annagana waa uga marqaati kacaynaa walaa nashhadu liaxadin gayrihim kuwaas hayrkood qof ah janno uga marqaati kaci mayno leanna ma ogin shalay aanna ka hadalnay masaladan alfaad lamidana inay jirto shahiid iyo marxuum iyona waa lamid iyada bal narjuu waa u rajaynaynaa lilmuxsini qofka muxsinkee wanaagga samaynaya khayrka aan ka aragno jannadii baan u rajaynaynaa wanakhaafu cala almusii'i midka xumida falayana waa u cabsanaynaa wanakilu cilma alkhalqi khalqiga yani cilmigoodana yacni aan ogaanno xaalkooda ilaa khaaliqihim baan u daynaynaa oonu xil saaranaynaa allihii abuuray baan faraha uga qaadaynaa ee falzamnii ow laazim raximaka allah maa dakartu laka waxa aan kuu sheegay min kitaabi rabbika alcasiiz rabbigaa kitaabkiisa aan kaaga sheegay wa kalaami nebiyika alkariim nebigaaga wanaagsan warkiisa ah aan kuu sheegay walaa taxid canhu hana ka leexanin walaa tabtagi lhudaa hanuunkana ha raadinin fii hayrihi kitaabka iyo sunnada meelaan ahayn ha ka raadinin hanuunka ayb walaa takhtara ha kadsoomin bizakhaarifi lmubdiliin dadka mubdiliintaa waxa ay dhoodhoobaan warka ay dhoodhoobayaanay qurux badnaysiiyaan ha ku kadsoomin wa aaraa'i almutakalifiin iyo dadka iskallifo waxaynan aqoonin kuwa isku kallifo aaraa'doodana ha ku kadsoomin fa ina arushda hanuunka waalhudaa iyo hanuunka waalfawsa liibaanta waalridaa raalli ahaanshaha fii maa jaa'a min cindi illaahi wa rasuulihi wixii alle iyo rasuul agtooda ka yimid dhexdoodu ahaaday laa fii maa axdatahu lmuxdisuun kuwa bidcada la imaadee wax cusub soo darisiiyo waxa ay soo darisiinayaan dhexdooda maaha wa ataa bihi almutanadicuun kuwa quluwiga sameeya xadgudbo waxa ay la imaanayaanna maaha min aaraa'ihim aaraa'dooda ah almudmaxillati ee baaba'ayso ayb waataa bihi almutanadicuuna min aaraa'ihim almudmaxilla wa nataa'iiji cuquulihim alfaasida iyo cuquushooda natiijooyinkii ay keentay alfaasidati ee xumayd xaqu meeshaas ma ku jiro warda ka raalli noqo ayb bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ku raalli noqo wa sunnati rasuulihi wa bisunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa ku raalli noqo ciwadan bedel xaal ay kuu noqonayaan ciwadan min qowli kulli qaa'ilin bedel xaal ay kuu yihiin qof kastaa qaa'il kastaa qowlkiisa ay bedel kaaga yihiin wa zukrufin wa baatilin wax kastoo la qurxiyo iyo baatil kasta ay bedel kaaga yihiin yacnii baatilkaas iyo waxaas ka tag waxaad qaadataa sunnada kitaabka iyo sunnada ayb marka intaas wuxuu kusoo kitaabka inuu gebagabaynayaa ka muuqato wuxuu ku gebagabaynaa fasal oo ku saabsan itibaaca ayb hada aakhiruhu wbiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed